marka waxaa hogaaminaya madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan waxaana uu ka koobnaa wasiiro waxaa sidoo kale kamid ahaa wafdi ka socda dowladda federaalka midooda yurub wafdigana ka socday qaramada midoobay heshiiskooda uqaabilsan arrimaha soomaaliya marka ujeedadu waxay ahayd in deegaanka xaaladiisa guud la eego midda kalena sida ay dowladda koonfur galbeed ugu shaqayn karto magaalada brawe oo caasimad u ah inkastoo hadda si ku meel gaara baydhabo u degan tahay marka in la eego sidii loogu samayn lahaa magaalada airboort ama garoon diyaaradeed in dekedii laga shaqaysiiyo in ammaankii iyo xaaladihii guud ee magaalada iyo xafiisyadii maamulka ku shaqayn lahaa in laga hirgeliyo deegaanada laakiin nadaara hadeer dhawaya madaxtooye cusub waxaa ka dhisteen oo laga furay magaalada baydhabo marka meeqa madaxtooya maamulka uu lahaan doonaa inuu lagu shaqaynayaa
maamulka sida dastuurka ku qoran waxaa xaruntiisu ay noqon doontaa braawe halkaas ayuu ka shaqayn doonaa laakiin midda hadda baydhabo laga hirgelayay waa mid ku meel gaara sida maamulka uu si ku meel gaara ugu shaqaynayo magaalada